shirkan ayaa ah kii sagaal iyo tobnaad oo ay yeeshaan isbahaysiga wadamada ay siyaasadoodu ay dhexdhexaadka tahay tan iyo markii la aas-aasay waxaana madaxda wadamadan oo ka kooban ilaa boqol iyo labaatan xubnood ay saddexdii sanaba mar ay yeeshaan shir noocan oo kale ah halkaas oo ay uga hadlayaan hadba markaasi xaaladaha adduunka ka taagan shirka madaxda dalalka dhexdhexaadka ah ayaa inta uu socdo arrimaha ay ka hadlayaan amaba ay diiradda ay ku saarayaan waxaa ka mid ah doorka wadamada dhexdhexaadka ah ay ka qaadan karaan horumarinta wadahadalka iskaashiga iyo nabadda adduunka dagaalka caalamiga ah ee lagula jiro arrimaha argagixisada socdaalka caalamiga ah iyo dhibaatooyinka bani-aadnimo sida ka ganacsiga dadka iyo tahriibinta maandooriyaha iyo sidoo kale ajandaha labada kun iyo soddonka iyo yoolka horumarinta waara ee ay dalalkan dhexdhexaadka ah ay ka qaadan karaan shirkan waxaa ka qaybgalaya madaxda dalal kala duwan oo ka socda dalalka isbahaysiga dhexdhexaadka ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed waxaa shirkan uu imaanayaa xilli maalintii shalay magaalada kampala lagu soo gebagabeeyey shirkii aan caadiga ahayn ee wadamada ee urur goboleedka igaad ee ay uga hadlayeen xaaladda ka taagan gobolka gaar ahaana xaaladda soomaaliya iyo ethoobiya waxaa xusid mudan in furitaanka shirka ee dalalka dhexdhexaadka ah arrimaha aadka looga dooday amaba aadka looga hadlay ay ka mid ahayd xaaladda falastiin iyo duqeymaha israa'el ee gaza oo ay madaxda wadamadan ay aada uga doodeen xilka guddoomiyaha wareegtada ah ee dowladahan dhexdhexaadka ah ayaa horey waxaa u hayay dalka azerbaijan halkaasoo madaxweynahoodu uu ka jeediyey waxyaabihii u qabsoomay saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaana shirka guddoomiye cusub loogu doortay madaxweynaha dalka shirka martigelinaya ee uganda yuweri museveni kaasoo xilkan hayn doona saddexda sano ee soo socota ugu dambeyntii dhaqdhaqaaqan amaba madashan la baxday isbahaysiga dalalka dhexdhexaadka ah ee loo soo gaabiyo nam ayaa ah isbahaysiga ugu ballaaran ee adduunka ka jira marka laga reebo qaramada midoobay waxaana isbahaysigan la asaasay sanadkii kun sagaal boqol koob iyo lixdankii intii uu jiray isbahaysiga nam waxa ay dalalka xubnaha ka ah ay dowr muhiim ah ay ka qaateen arrimaha caalamiga ah iyo arrimo kale oo dhinacyo kala duwan leh shirkan ayaa lagu wadaa in maalinta berri ah lasoo gebagabeeyo halkaasoo xilka uu kula wareegi doono madaxweyne museveniga uganda waxaana jiri doonaa warmurtiyeed ay ka soo saari doonaan gebagabada shirka